Macadka Albadar oo ku yaala xaafadda Jigjiga Yar ee magaalada Hargeysa islamarkaana ay wax ku bartaan dadka aragga naafada ka ah ayaa xilligan u baahan dayactir iyo qalabayn. Macallimiinta iyo ardayda dhigata macadka ayaa ah dhammaantood dad aragga naafada ka ah waxaana ay ku dhiiradeen in ay wax bartaan. Qaar ka mid ah culimada magaalada Hargeysa ayaa ka codsaday dadka muxsiniinta in laga qayb qaato dhismaha macadkan si loo dhiirigeliyo ardaydan.
Macadka Albadar waa macad ay wax ku bartaan ardayda xagga aragga naafada ka ah waa macad ay macallimiin ka yihiin labadan macallin hareeraha iga xiga macallin liibaan iyo macallin axmed oo iyaga laftoodu ah markaa macallimiin xagga aragga naafa ka ah walaalaha ilaahay subxaanahu watacaala isugu daray nicamka faraha badan nicmada maalka nicmada lixaadka nicmada caafimaadka waxaynu ugu baaqaynaa waxaynu ku dhiirigelinaynaa dadka aragga naafada ka ah inay wax bartaan inay qur-aanka kariimka bartaan inay ilaahay say u caabudayaan bartaan aynu baaraka allahu fiikum ka qayb qaadano ciddii dhul ugu deeqaysa ciddii udhisaysa markaa meel ay wax ku bartaan runtii intaba intuba waa baahi markaa meesha taalla saasaynu la soconayna la socodsiina walaalaha muxsiniinta waxaan idinkala soo hadlayaa maxad albeder oo ay dadka qaarkood in badan oo inaga mida xitaa reer hargeysii aanay ka warhayn maxadkan waxa wax lagu baraa caruurta ilaahay subxaana watacaala aanu aragga ku arsaaqin ee indhoolayaasha cununta qur-aanka dadaalka ay wadaan walaalo iyaga laftoodu ilaahay subxaana watacaala uu aragga ka qaaday marka waxaan dhammaantiin aan idinku baaqayaa horta gurigu wuu yaryahay gurigan ay ku jiraan waxay u baahan yihiin in gurigan ay ka baxaan dadka ilaahay subxaana watacaala ku banaystay maalka ama gudaha dalkiisa ha joogaan ama dibadiisaba ha joogaane waxaan idinku baaqayaa inaad kasoo qeyb qaadataan baahida gaarka a leh loogu iimin lahaa guri guri kan weyn loogu iimin lahaa haddaad lacag aad baxsan karto haddii aad jaga iimin karto xaqiiqatan ikhwaanii sadaqada aada ku baxsataa waxay ku dhacaysaa meeshii ugu habbooneyd bay ku dhacaysaa marka waxay noqdeen arday kaba fiican ardayda caadigaa runtii aniga laftigeyga waxay igu noqota la yaabsay wax u barteen waananu faraxnaa markaanu soo dhexgalno markaanu aragno say qur-aanka u akhriyayaan say u xafidayaan marka walaalayaal dhammaantiinba allaha idin barakeeyee khayrkaanu wadno kasoo qaybgala waxaanu leenahay guda iyo dibadba dadkeenna sharafta li hanagala soo qaybgalo khayrkaa